weerarleyda deegaanka leebo oo kamid ah deegaanada hoostaga magaalada baledwanaaga xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay inay tacbadaan beerahooda kadib markii roobabkii guga ay ka curteen dalka islamarkaana si weyn ay ugu deersadeen dadka iyo duunyada oo muddo la daala dhacaya abaarta dalagyada ugu badan ee beeraleyda xilligan ay abuurayaan waxaa kamid ah galleyda digirta iyo yaanyada jaamac xasan weheliye iyo xasan rashiid baashan oo kamid ah beeraleyda deegaanka leebo ee gobolka hiiraan ayaa radio beelow sheegay inay bilaabeen tacabka beerahooda islamarkaana ay ka cabsi qabaan fatahaada ku dhufata beerahooda
alxamdulilah ilaah baa mahad iskale waxaa noo bilowday roobabkii guga oo maalmahan noo socda insha allah waana haddii ilaa raal ka ahaado beerihii way noo waraabeen roobka ayay nooga waraabeen waan abuurnay galeydii yaryareydii ilaa digirtii wixii waan abuurnay ilaah baa mahad iskale alxamdulilah waxaa jiro waxaa jira marka waxaas oo tacaba waan abuurnay de waa mahad ilaahay xaggiisa ka timid oo aan sugaynay ilaahay baa noo keenay haddana waxaa jira webigii yaa haddii ilaahay raalli ka ahaada yaa yaa keenay biyo aada u buux dhaafiyey weli ma fatihin oo weli biyaha bannaanka uma bixin laakiin webigii saadaashiisa noo muuqato hadda sida macnaha noo noo muuqato waa webi macnaha inuu biyaha fatihi doono aad macnaha aad u malayso oo soo buuxiyey hadda soo buux dhaafay marka waxaan sugaynaa insha allah in waxaas oo nimco oo ilaahayna siiyey horta ilaahay baa ku mahadsan oo ku mahadinaynaa marka haddii ilahay raal ka aado waxaa jira marka arrimahaas waa wax noo socdo ilaahay baa mahad iskale webiga dalaga wax cabsi waxaan ka qabnaa in dalagyadii wixii hadda aan abuurnay ay macnaha go-aan oo biyaha ay ku fitaan sababtoo ah webiga ayaaba yaa hadda aada u buuxa cabsi intaa leeg ayaan ka qabnaa waxa aan beernay oo hadda noo abuuran in ay go-aan biyaha ku fitaan cabsi weyn ayaan ka qabnaa insha allah macnaha markaa dalagii hadeertaan la bilaabine marka hore hubigo waxtar fiican ma lehen marka hadeertaan marka wax dalagii la bilaabine oo roob roob ilaahayna siiyey oo hubigii noo soo buuxsamay marka hataan macnaha maxaa laga sii cabsi qabaa hubigii macnaha inaa fatahaadiyo iyo wixii hadan dalagii naga gooyaan ayaa laga sii cabsi qabaa markii horena wax tabac ma jirinoo marka hubigaa biyihiisa waxtar ma lehen marka intaasaa jirta oo qabad eh